hits
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada qaar iyo weliba barta internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti siddeed iyo labaatanka bisha juulaay sanadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo ay maanta marti noogu yihiin dhallinyaro magaalada buulo barde ka sameeya koox faneed si ay dadka ugu madadaaliyaan
dhallintii dalkeenay dhallintii dalkeenay ma dhaafnaa qabiilkiyo anaa dhalasho roone dheef waxay u leenahay ma dhambalan karaynaa
kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn
badankiiyo jidhkaygiyo hogga iyo wadnaha bidix dheerkay adaadegay adaadegay adaadegay adaadegay
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka saraakiil ka tirsan dowladda afghanistan ayaa sheegay in ay maleeshiyaadka dalkaasi ka dagaalamo weerareen xarun lagu tababaro umulisooyinka dowladda ayaa sheegtay in qarax iyo rasaas isdaba joog ah laga maqlayay xarunta oo ku taalla magaalada jalaalabad ee caasimadda gobolka nagahaar maantay dadka u xaraysnaa tababarka umulisanimada ayaa meesha laga daadgureeyey sida uu sheegay atullah kogayani oo ah afhayeenka guddoomiyaha gobolka ee weerarka uu ka dhacay ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay duulaankaasi weerarada noocaana oo dhowaan dhacayeyse waxaa sheegan jiray ururka dowladda islaamiga ah dab ka socda waqooyiga gobolka californiya ee dalkan maraykanka ayaa sababay dhimashada laba ruux halka ay ku barakaceen halka ay ku burbureen ugu yaraan shan boqol oo guri saraakiisha gobolkaasi ayaa sheegay in labada qof ee ku dhintay dabka ay ka mid ahaayeen shaqaalaha dabdamiska tobnaan kun oo ruux ayaa ka barakacay meelaha u dhowdhow halka uu dabka ka ololayo waxaana hadda la sheegay in holaca dabka uu ku dhowaaday magaalada reydin oo ay ku nool yihiin ugu yaraan sagaashan kun oo ruux waaxda dhowrista dhirta iyo ka hortaga dabka ee california ayaa sheegtay in ay rumaysan tahay in dabkani loo bilaabay si ula kac ah waxaana laga cabsi qabaa in ay sii fidiyaan dabaylo xoog leh oo ka socda dhinaca waqooyi ee gobolkaasi gudoomiyaha gobolka california jerry brown ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah waxaana uu ka codsaday dowladda federaalka inay la soo gaarto gargaar deg deg ah si looga hortago masiibo xoog leh
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaa wararka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a khaasatan barnaamijka dhallinyarada maanta haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii aad maantoo kale maqli jirteen dhalinyarada aan idhaahdee madasha dhallinyarada waxaa magaalada buulo barde inooga soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
kuna soo dhowaada xubinteena madasha dhallinyarada ee toddobaadkan ururka dhallinyarada degmada buula burte ayaa magaaladaasi ka abaabulay koox faneed isaga oo ka duulaya dhibaatada ay dhallinyarada la kulmaan sida tahriibka dagaalbeeleedyada iyo isticmaalka muqaadaraadka si dhallinyarada looga madadaaliyo in ay ku dhacaan ficilo xunxun xubnaha kooxda oo isugu jira wiilal iyo hablo ayaa qaarkood waxay gala qaybgaleen xubinta madasha dhallinyarada ee toddobaadkan martida barnaamijka igala qaybgalaysa toddobaadkan waxaa ka mid ah xaali shamiir malable cabdinaasir wacdi ibraahim maxamed cismaan daahir beelo daahir maxamed cabduqaadir xasan xareed iyo maxamed cismaan aadan dhammaantood waxa ay ka mid yihiin kooxda buulay ban xaali shamiir malable ayaa ugu horeyn waxaay ka waramaysaa ujeedada ka dambeysa dhismaha kooxdan sababta loo abaabulay waxay ahayd in oo macnaha oo ciyaalkan oo tahriibaya dhalinyarada oo iska dhibaataysan oo mashquul qabiilkaygaa saana iyo anaa saana iyo maalin walba dariiqyada la fadhiyo inaan mashquulino oo fan aan u sameyno aa ku go-aansanay kooxda buulaay baan aan u sameynay maadaama magaalada buuliburta ay ahayd magaalo taariikh ku leh fanaaniinta oo abwaaniintii dhan ay kasoo wada baxeen abwaanka saalax qaasin naaji axmed nuur jaangow axmed nuur iidow allaahi raxma jiin sheikh muumin oo muqdiso jooga hadda oo degmada buuliburta kasoo wada baxeena waxaan rajayneynaa insha allahu inaan sidoodoo kale aan noqono oo ciyaalkan aan isku duubino oo fanka aan horumarka gaarsiino cabdinaasir wacdi ibraahim waxaad ka mid tahay kooxda buulay ban adiga qof ahaan qeybtee kaga jirtaa kooxda maxaase qabataa ma markii kugu horeysay oo aad fanka ku biirtaa mase horaad fanka ugu jirtid horta saaxib aniga fanka horaan ugu jiray waana jeclaa ewel inaan fanaan noqdo waan jeclaa kasoo bilaaw ilaa iyo labada kun toban iyo afarta ilaa haatan la joogo labada kun toban iyo sideedda waan jeclaa inaan fanaan noqdo haddana waxaan kaga jiraa kooxda kaalinta oo waxaan kaga jiraa inaan heeso oo anigu waxaan ahay fanaaniinta ka mid ahay kaalintaasa kaga jiraa marka cabdinaasirow heesaha aad qaado ma heesihii hore loo qaaday baad dib u qaadaa mase hee cusub oo aad leedahay oo intii ay kooxda jirtay lagu alifay ayaa jiro aad qaado saaxiib horta aniga heesihii horaan qaadi jiray intaana kooxdeyda aan helin oo kooxdeyda weli aan is helin oo dad isku duuban aan noqonin oo keligii aan ahaa waxaan qaadi jiray heese hore loo qaaday marka hadda marmar waa iskaga tuurtaayoo heesaha oo hore loo qaaday marmar waa iskaga tuurtaayoo laakiin ani hadda abwaanaas abwaanaan yeelanay abwaan noo sameeyey heesaha hadda marka waxaa hadda bilaabay inaan hees anigii lay sameeyey oo aniga leeyahay inaan qaadan hadda bilaabay oo hana qaadne
waa maasantahay mid ka mid ah heesaha lagu sameeyey oo aad qaado bilaa muusig iyadoo ah ma wax ma nooga sheegi kartaa waa kuu sheegi karaa saaxiib haddii aan kusoo qabto hees dowladda loo qaaday dowladeennan tala samey ee afartan jirkeediyo tiradu ay wax dheer tahay xoogana tabahabulay tubtow nagu hagayanaa turxun bixiyayo falay dowladeennan tala samey ee afartan jirkeediyo tiradu ay wax dheer tahay xoogana tabaabulay tubtow nagu hagayanaa turxan bixiyayo falay shacabkuna ku tababaray marnayaan la kala tegin tafaraaruqyuu dhicin tuugiyo afmiishaar yay tuducba meel geyn saaxiib heesta horta way dheer tahay laakiin beejkaas idinkaga soo qabtay cabdiqadar xasan xareed adiga waxaa ka mid tahay kooxda buulay ban goorma kooxda ku biirtay maxayna ahayd waxa aa ku dooratay inaad fanka ku biirto
kooxda waxaa waaye ayadoo dhisan ayaan aniga mar dhow kusoo biiray markaasaan waxaa arkay kooxdiioo micnaha baashaalayso oo hayse qaadayso markaas baan anigana sidii fanka aan ku jeclaysiistay in anigana aan sidoo kaleenta kooxdaas ka mid noqdo aada iyo aad markaasaan tijaabo iska qaadan heesihii hore ayaan micnaha halka mida aan qaaday markaasaan ogaaday in micnaha fanaannimada aan ku fiicanahay uu noqon karo fanaan guula burtay banaanbixi bulshada kicinta barashada afkeeniyo abwaanadan baraaruge bantay fanka ka gaareen ayaa lagu barbaarshay lagu beeray degmadu marna looga badinayn uula burtay banaanbixi bulshada kicinta barashada afkeeniyo abwaanadan baraaruge bartay fanka ka gaareen ayaa lagu barbaarshay lagu beeray degmadu marna looga badinayn deello waxaad ka mid tahay fanaaniinta kooxda waxaad tahay gabar yar fanka in aad gasho yaa kugu dhiirigeliya ma adigaa go-aansaday inaad fanaan noqoto mise cid kugu dhiirigelisaa jirto sidoo kalena maxay tahay ujeeddada aa ka lahayd inaad fanka ku biirto wallaahi bilaahi in sheeg inaa fanaanto iska dhisanaa iska soo galay marka fanaanta markaa yaraa ilaa aad dirtaan inaa noqdo waa iska jeclahay marka fanaanka fanaaniinta marka waxaa ugu soo biiray inaa cododkan dhalinyarada sidai macnaha magaalka wax ugu qabata camal oo u gaariino sidaas ugu soo biirnay aniga waxaa hal hiisaan leeyahay dhegeystayaal raalli naga ahaada waxaan ka cudur daaranaynaa cilada farsamo ee ku timid barnaamijka madasha dhalinyarada maanta ee buulabarda nooga yimid haddii eebaha awoodda la yidhaahdo barnaamijkaas dib ayaad u maqli doontaan markii lasoo hagaajiyo balse haatan dhinaca fanka aan ku nasanno
waa hagaaga dhegeystayaal weli waxaa na haysato cilad dhinaca farsamada ah waxaanan idinka raalgelinaynaa in barnaamijkaas sida uu jaamac yidhiba aad hadda maqli karin sabab dhinaca farsamada ah balse waxaan idinkugu bedeli doonaa barnaamijyo kale oo isla madasha dhalinyarada ah sidoo kale suugaan ayaad maqli doontaan madasha dhalinyarada nurow barnaamij ballaaran weeye oo toddobaad kasta ay dhalinyarada iyo dhegeystayaasha idaacaddeena duhurnimo ay dhegeystaan dabcan soo sareyaasha barnaamijka dhalinyarada ayaad ka mid tahay bal ka waran doorka barnaamijkan madasha dhalinyarada uu ku leeyahay wacyigelinta dhalinyarada waa mahadsan tahay door weyn ayuu ku leeyahay barnaamijka sida magaciisaba ka muuqato waa barnaamij dhalinyaro gaar ahaan kan madashana waxaa sida isna magaciisa ka muuqata waa madal ay isugu yimaadaan dhalinyarada oo aaraa'dooda iyo waxay qabaan ay kusoo gudbiyaan inta badanna waa dood ay ka qayb galaan ugu yaraan labo ama wax ka badan marka barnaamij saameyn ku leh weyaan dhalinyarada jaamac waa tahay dhankii heesaha ayaan jaleecayna nuuro heesaha waan kusoo laabo doonaa jaamaco barnaamij dhegeystayaasha maaragtay aan ugu bedelnay kii hadda cilada ay ku timid ayaa hadda aan dhegeystayaasha maqashin doonaa waa barnaamijka madasha waxaana soo gaalkacyo kusoo diyaariya wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaaydhalinyarada ee idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaan doonaa hadduu eebba idmo magaalada gaalkacyo anigoo cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiin doona toddobaadkan barnaamijkeenna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa shaqola-aanta iyo dhibaatada haysata dhalinyarada gobolka mudug barnaamijka waxaa igala qeybgeli doona hadduu eebba idma guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee galmudug caydiid maxamed cali xasan iyo abwaan cabdimahad xasan faarax oo labaduba ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha dhallinyarada kusoo dhawaada idaacadda v o eda waa dhownaha aad iyo aad umahadsantihiin
aada umahadsantihiin bal marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan siiyo guddoomiyaha dhallinyarada ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug caydiid intaa waxaa la sheegaa in dhallinyaradu haysata dhibaatooyin kala duwan haba ugu badnaadaan dhinaca shaqo la-aanta marka aad fiirisid gobolka mudug dhalinyarada shaqaysa iyo kuwa aan shaqayn iyo dhibaatada shaqo la-aaneed ee jirta bal noo qaadaa dhig
bismi illaahi raxmaan raxiim ugu horeyn allah subxana wa tacala mahad iskale marka labaadna madaxda iyo shaqaalaha warbaahinta v o a cabdiwaaxid si gaar aan kugu mahad celinayaa haddii aan ka hormaro dhibaatooyinka dhallinyarada haysataa waa badan yihiin waxaa kow ka ah dhibaatada xagga shaqo la-aanta oo maanta focuska uu saaran yahay shaqo la-aan baahsan baa dhalinyarada haysata taasoo
dhegeystayaal naga raali ahda mar kale waa cilad dhinaca farsamada ah oo maantana haysata waxaanan idinka raaligelinaynaa in mar kale uu barnaamijkii naga kala go-ay dhinaca farsamada cilad ku timid aawadeed dib ayaadna ka maqli doontaan isla barnaamijkan waayahay inta nuurow markaa naloo soo dhanka farsamada nala ka fasixi doono dhegeystayaasha iyo annagana barnaamijyadeenii dib ugu noqon doono haddana waxaa aan isku dayeynaa bal inaan jalleecno dhinaca heesaha in aan dhegeystayaasha kusii madadaalino haddii ay suurtagal tahay oyada laftigeeda si cilad aysan jirin waayahay weli ciladii aan haysata jaamacow heesihii xitaa maaragtay systemka iyo kombyuutarada cilad ku timid waxaan filayaa inaan iyaga naftirkooda aanan ciyaari karin laakiin wararkii ayaan dhegeystayaasha mar kale maqashin doonaa caalamka haddii aad u dulmarto dhegeystayaasha inta gadaal nagaga soo biirta mahadsanid nuur saraakiil ka tirsan dowladda afghanistan ayaa sheegtay in maleeshiyaadka dalkaasi ka dagaalama ay weerareen xarun lagu tababaro umulisooyinka dowladda ayaa sheegay in qarax iyo rasaas isdaba joog ah laga maqlayay xarunta maantay oo ku taala magaalada jalaalabad ee caasimadda gobolka nangahar dadkii uu xareysnaa tababarkaas umulisanimada ayaa meesha laga daadgureeyey sida uu sheegay atullah kokoyaani oo afhayeenka guddoomiyaha gobolka uu weerarkaasi ka dhacay ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay duulaankaasi weerarada noocan oo kale ah waxaa dhowaanadan sheeganayay ururka dowladda islaamiga dad ka soo wadaa waqooyiga gobolka california ee maraykanka aan ku celiya dhegeystayaal halkaasee dab ka socda waqooyiga gobolka california ee dalka maraykanka ayaa sababay dhimashada laba ruux halka ay ku barakaceen ugu yaraan shan boqol oo guri saraakiisha gobolkaasi ayaa sheegay in labada qof uu ku dhintay dabka ay ka mid ahaayeen shaqaalaha dabdemiska tobanaan kun oo ruux ayaa ka barakacay meelaha u dhow halka uu dabka ka ololayo waxaana hadda la sheegayaa in holaca dabka uu ku dhowaaday magaalada redin oo ay ku nool yihiin sagaashan kun oo ruux waaxda dhowrista dhirta iyo ka hortagga dabka ee california ayaa sheegtay inay dumaysan tahay dabkana loo bilaabay si ula kac ah waxaana laga cabsi qabaa inay ku sii fidaan dabka deegaano kale mahadsanid jaamac markaana kaalimihii heesaha aanu ku wada nasanno
bilantaad aragtida nafta ku balwaysa badankiiyo jidhkaygiyo bogga iyo wadnaha bidic dheerkay adaadegay badankiiyo jirkaygiyo bogga iyo wadnaha bidic dheerkay adaadegay balcaddaa sidiisii adiga heesaha barbartiyo dheer lulow tumay kaalaykaalaykalay boqolka runow kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka runow kaalay adiga heesaa barbartiyo reer lulaw tumay kaalay kaalay kaalay boqolka roonow kaalay kaalay kaalay kaalay boqolka roonow kaalay
boqolka roon oo kaalay dhegaystayaal heestaa haddaanu halkaa uga gudubno mar kale waxaan idinka raadin gelinaynaa cilada farsamo haddana aan u wareegno bal wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa jiro in dalka bakistan ay ka dhacday doollasho ballaaran oo uu ku guulaystay nin ciyaaryahan horey u ahaan jiray oo lagu magacaabo imraan khan waxaa qadka teleefoonka ee dalka canada toos ugu jira wariye madax bannaan wakhti badanna halkaa dalkaasi joogay duraan xasan yare waxaan duraan ku wareejinayaa nuur xasan nuur oo stuudiyaha ugala sugan
waa mahadsan tahay jaamac dalka bakistan sidaa u sheegtay doorashadii natiijo ayaa kasoo baxday inkastoo ay siyaasiyiinta mucaaradka qaar ay diidan yihiin laakiin sheekooyinkaas oo dhan waxaa isha ku hayay duraan xasan yare oo muddo lix iyo toban sano ah ku noolaa dalka bakistan haatanna degan magaalada edmonton ee dalka canada duraan haye bal maxaa ugu dambeeyey maaragta dalka bakistan arrimihii doorashooyinka
nuur aad ayaad u mahadsan tahay doorashooyinkii dalkaasi wararkii ugu dambeeyey natiijadii iyo arrintii dalkaas muddada la sugayey ee waktiga la sugayay ayaa haatan soo baxday waxaana guushu ay raacday xisbiga la yidhahda b t i oo uu hogaamiye cimraan khan oo isagu horay ciyaaryahan u ahaa oo dalkaasi bakistan guulo badan usoo hoyiyey boqol toban iyo lix ayuu ku guuleystay doorashada guud oo ay ku tartamayeen dhowr xisbi ayna ku tartamayeen kuraasdan ilaa iyo laba boqol toddobaatan iyo labo marka si toos ah ayaa haatan lagu dhawaaqay in cimraan khan uu guuleystay oo uu ku guuleystay xisbigiisu waxaana jira warar ka imaanaya dhanka xisbiyada kale ee ayagu haatan sheegaya in laga yaabo inay qaad inay qaadacaan laakiin warkaasi war rasmi oo si toosa isugu raaceen maaha nuuro marka guushii haatan cimraan khan ayay raacday waa gartay laakiin warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in siyaasiyiinta qaar ay diideen natiijada kasoo baxday doorashada marka diidmadaasi maxay u dhimi kartaa maaragtay doorashada iyo guusha cimraan khan
nuurow haddii ay xisbiyadu dhammaantood isku raacaan in ay kasoo horjeestaan natiijada kasoo baxday ee doorashadii dalkaasi ka dhacday waxayay u dhimi kartaa laakiin waxaa la sheegayaa haatan xisbiyadu dhammaantood inaysan isku aragti ka ahayn in ay kasoo wada horjeestaan ama ay qaadacaan waxaa la sheegayaa xisbiyo ilaa ay haatan go-aan kama dambaysa aan soo saarin inay jiraan tusaale ahaan xisbigii uu hogaamin jiray nawaas shariif oo ah xisbiga inta badan aqlabiyadda ugu badan heli jiray kuraasta baarlamaanka ayaa haatan ayagu waxay sheegeen in go-aan kama dambaysa ilaa iyo haatan aysan gaarin marka xisbiyadoo dhan oo isu taga oo mid ah saameyn ayay yeelan kartaa laakiin guddiga doorashada waxa ay sheegeen in doorashadan ay ahayd mid xalaal ah oo si hufan u dhacday inkastoo dibdhac uu jiray dibdhacaasna ay ku tilmaameen xagga technicalka iyo waxyaabo kale oo cillado oo soo wajahay laakiin wax kale oo dhib aysan jirin marka haatan dowladda int inteeda kale dowladdu waxay ku adkeysanaysaa in natiijadu ay guushu ay raacday cimraan khan laakiin xisbiyadu ilaa iyo haatan kuma qanacsana sida ay sheegayaan qaar badan oo ka mid ah marka waa la sugayaa waxaana la rajaynayaa in war midaysan uu kasoo baxo dhanka xisbiyada taariikhda siyaasadda ee dalkan bakistan hore waxaa u jirtay in ay aada u saameyn jireen oo dhowr jeer iyo afgembi ay sameeyeen militariga dowladdanina waxay noqon doontaa tii labaad oo maaragtay dowlad kale oo rayid ah kala wareegta taariikhda marka arrimahaas bal nooga sheekay maaragtay militariga iyo rayidka maaragtay dalka bakistan gaar ahaan dhinaca xukunka
nuur bakistan oo dadkeedu gaarayaan kor u dhaafayaan laba boqol oo milyan kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii ayay ka qaadatay xurnimadii gumaystihii ingiriiska in ka badan toddobaatan sano ayaa ciidamada militarigu dalkaasi soo maamulayeen dowlado fara badan oo rayid ah ayaa ciidamadu inqilaab uga qabsadeen laakiin dowladdan haatan xilka ka degtay ee shanta sano dhamaysatay waxay nasiib u yeelatay inay noqoto dowladii labaad oo si nabadgelyo ah iyadu xilka ku dhamaysata marka doorashadan waa tii labaad oo dowlad rayada ay dowlad kale ku wareejinayso ciidamada militariga ilaa iyo haatan wax dhibaato ah oo dhankooda ka muuqda lama sheegin waxaa la sheegayaa cilaaqaad ahaan iyo xiriir ahaan inay isku dhow yihiin cimraan khan marka la fiiriyo dowladaha rayidka marka warar waxaa jira sheegaya in soo bixitaanka cimraan khan ay ciidamada milatarigu iyagu ay sabab u ahaayeen oo taageero badan ay umuujiyeen inkastoo ciidamadu ay diideen arrintaas oo ay sheegeen inay doorashadan dhexdhexaad ka yihiin marka ilaa iyo haatan wax dhibaataha oo dhanka ciidamada ma ay jiraan si nabad si buuxda ayaa ciidamadu nabadgelyada u ilaalinaya in ka badan sideed boqol oo kun oo isugu jira ciidamada milatariga iyo booliiska ayaa meelahaas dhooba marka
garaal ahaw ugu dambeyntii maxaa hor yaalla ninkani guuleystay cimraan khan muxuu tallaaba u qaadan doonaa markii loo wada xaqiijiyo in uu howshiisa bilowdo
nuurow arrin adag ayaa cimraan khan hortaala bakistan waa wadan meel xasaasi ah ku yaala waxyaabaha ugu horeeya oo la isdhihi karo haatan waa horyaalan waxaa kamid ah in uu cilaaqaad la sameeyo xisbiyada kasoo horjeeda oo iyagu saameyn ku leh dalka gaar ahaan xisbigii uu hogaamin jiray nawaaz shariif oo meelo badan oo dalkaas saameyn weyn ku leh waxaa sidoo kaleeto horyaala siduu ula tacaamuli lahaa taalibaan oo aad la socotid wadankaas in waxyaabo badan ay qaraxyo badan ay ka geysteen ayada laftigeeda siduu ula tacaamuli lahaa waa meel waxyaabaha kaloo horyaala waxaa kamid ah sidii ula tacaamuli lahaa dowladaha reer galbeedka gaar ahaan dowladda maraykanka oo iskaashi xagga argagixisa la dirirka ee kala dhexeyso bakistan waxyaabo badan ayaa jira waxaa kaloo jira dhanka bakistan la dagaalanka musuq maasuqa iyo kor soo qaadida dhaqaalaha marka howl adag ayaa u taala cimraan khan laakiin taageero badan ayuu ka haystaa gudaha wadankaasi bakistan waxaana la isdhihi karaa marka loo fiiriya taageeradaas waxyaabo badan ayuu soo kordhin doonaa cimraan khan sida qaar badan oo dadka reer reer bakistan kamid ay ka rajeynayaan
aada iyo aad ay aada umahadsan tahay duraan aan kaaga mahad celinaynaa waqtigaada kaas dhegeystayaal wuxuu ahaa duraan xasan yare oo si toos ah khadka ah magaalada edmonton ee dalka canada ugu jiray waxaana uu igaga waramayey doorashooyinkii dalkaasi bakistan aada iyo aad ayaad umahadsan tahay nuur iyo duraan xasan yare labaduba dhegeystayaal haatana jamasho iyo fanaanka nimcaan hilaac dhegeysi haboon
dhibkaan qabo toloo ruux la jaarin miyo dunida jooga miyo dunida jooga jiradiyo dhibkaan qabo toloo ruux la jaarihin miyo dunida jooga miyo dunida jooga jidinki kakohayo indhihi jicirmo wanigan jibaysane wanigan jibaysane jiirtee naftaydee jamaashadaani hayse jiirtee naftaydee aygajeesan wayda aniga maniga maniga maniga u jeelqaab
mahadiga jeel qaba dhegeystayaal codka macaan ee nimcaan hilaac waxay u dambeysay idaacaddeyadii duhurnimo waxaan mar kale idinka raaligelinaynaa ciladii farsamo tan iyo kulantadeena dambena ismaqal dambe oo xiise leh
jamashadani hayse oy jiidatee naftayde jamaashadani hayse jiidatee naftayde ay kajee